wararka naga soo gaaraya gobolka bari gaar ahaana degmada ufayn ayaa waxa ay tilmaamayaan in halkaasi uu ka dhacay qaraxa ka dhashay haanta gaaska cuntada lagu karsado iyadoona intan la xaqiijiyay qaraxa haantan gaaska ay ku dhaawacmeen saddex iyo toban ruux kaas oo khasaare lixaad la geystay islamarkaana damintiisa uu qaatay muddo wakhti ah maadaama aysan degmadu lahayn wax dabdamis ah axmed bashiir saciid oo ah gudoomiyaha maamulka puntland ugu magacaaban degmada ufayn ayaa waxa uu ka warbixinayaa sida ay wax u dhaceen iyo saamaynta dhibaato ay geysatay haantan qaraxa ah dadkaas dhibaatada soo dhacday runtii abbaarihii xalay toddobadii fiidnimo goortay ahayd iyo toban daqiiqo baa waxaa dhacay qarax ku saabsan bebigasta haanta bebigasta cuntada dadka loogu kariyo baa qaraxa sababay waxayna ka dhacday xaafad ka mid a xaafadaha degmada ufayn ee xaafad degan runtii qaraxaas markuu dhacay sarqantiisa sarqada aada u sharaysa waxay lamida qarax caadi magaalada soo galay waa la mooday waxaanu leenahay meesha waxaa dhibaato kasoo gaadhay qoyskii guriga gaaska isticmaalayay oo laba qof ah iyo koo iyo toban qof oo kaleeto oo gurmad u sameeyey xaaladda binacatinaba goortii dhibtaas dadka gaadhay inay badbaadshaaneen weliba laba qof oo kamida gaaska xirayeen laba qof oo ka midana gurigay joogeen sagaalka qof oo kaleeto dad gurmad u tegay oo is yidhi bal dadkaas dhibtu gaadhay badbaadiya bay ahaayeen iyo dad caruura oo orodkii guriga iska galay iyagana gaaska dabkii aseebay sidoo kale isagoo sii hadlayay bashiir saciid gudoomiyaha degmada ufayn ee maamulka puntland ayaa waxa uu tilmaamay sababta keenay qaraxan haanta gaaska iyo sida ay u kala daran yihiin dadka ay dhaawacyadu ka soo gaareen waxaa sababay farsamo xumo ay keeneen dadkii gaaskan xirayay oo aan shaqadooda aysan barnaamijkan uun ahayn laba nin sida la sheegay dad dhalinyaro aan gaaska aqoonba gaaska xirayay oo furayay baa lagu yidhi marka taasaa keentay waa la odhan karaa farsamo xumadaasa keentay in gaaskaas qarxo dadkaas xaaladooda way culus tahay wayna ka duwan tahay oo toddoba qof toddoba qof oo kamid a aad bay culus yihiin halka dhowr qof oo kaleeto iyagoo iska boogadhan yihiin insha allah ay roonaanayaan darbiga idmo dadkaas dadka waxay ka qabaaneen caloosha waxay ka qabaan dhabarka waxay ka qabaan madaxa waxay ka qabaaneen intaa boodiha ilaa iyo lugaha hoose xataa wax la waayey xididadooda jirka la waayey oo wax la isticmaalay faleembahoo kale wax laga siinayay halboolayaasha dhinaca dabdamiska degmada male dabdamis gaaskuna waa ogtahay waa ka duwanya dababka caadiga sida dabka loo damiyo dabka caadigayo kacah iyo gaaska kacaas isku qaab looma damiyo deegaanada uu ka arrimiyo maamulka puntland ee shisheeyaha ku daaban ayaa marar kala duwan waxaa laga soo diiwaangeliyey dhacdooyinka noocan oo kale ah oo geystay burbur hantiyadeed oo baaxad leh kuwaas oo inta badan loo sababayo inay ka dhashaan korontada iyo agabyada loo adeegsado karinta raashiinka